Munaasabadan oo lagu daafurayo mashruuca kala korinta ubadka iyo daryeelka hooyada uurka leh ayaa ka qabsoontay degmada Kursam ee gobolka faafan dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya iyadoo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan haweenka gobolkaasi. Mashruucan waxaa iska kaashanaya xafiiska caafimaadka gobolka faafan iyo hay'adda qaramada midoobay ee UNFPA. Cabdiraxmaan Maxamed Daahir Iskuduwaa Wasaaradda Xafiiska Caafimaadka gobolka faafan iyo wakiilka hay'adda qaramada midoobay ee UNFPA Saxardiin Maxamuud ayaa si wadajir ah faahfaahin uga baxshay ujeedka mashruucan.
Kole waa mashruuc wax badan ka bedeli doona degmada Kursum oo iska kaashadeen hay'adda UNFPA iyo wadanka Spain ama Spanish Cooperation. Mashruucan wuxuu xooga saari doonaa waaxda hooyada iyo dhallaanka gaar ahaan qorsheynta qoyska. Ee laba sano u socon doona haddii Ilaahay yidhaahdo. Een kole degmo ahaanna waa arrin aad ugu faraxsanahay dhammaanna sida fiican ee maamulka degmada iyo agaasinka waaxda ee safiirka u fadhiya dalka Spain ee wadankan Itoobiya uga soo qayb galeen sida fiican ay bulshada u soo dhaweeyeen. Kole gobol ahaanna waxaan ballan qaadaynaa anagoo xafiiska caafimaad kole kaashanayna in mashruucan uu sidii loogu talagalay u socdo hadday qaybta amniga tahay taageero iyo taakule aan la garab taagno mashruuca qorshe loogu talagalay uu ku fulo ayaan ballan qaadaynaa insha Allah tacaala.
furka mashruucan cusub ee ku saabsan caafimaadka hooyada iyo dhalinyarada khaasatan daryeelka hooyada xilliga uurka tahay iyo xilliga dhalmada iyo dhalmada dabadeed kala fogeynta ubadka waxaa ee, soo diyaariyey oo caawiyey hay-adda ee, qaramada midoobey UNFPA ee Itoobiya wuxuu isleeyahay wuxuu wax ka qaban doonaa ee, dhammaan adeegyada caafimaadka ee hooyada ku saabsan hadday noqoto xagga qalabka caafimaadka uu u baahan yahay hadday noqoto xagga wacyigelinta ee bulshada in ay kor loo qaado oo ay isticmaalaan xarunta adeega loogu diyaariyey waxaan isleeyahay kale wuxuu ka caawin doonaa hadduu ilaahi yidhaahdo ee, kor u qaadista ama garaadka xirfadlayaasha caafimaadka ee haw- hawshan ku- ku ku mashquulsan iyadoo la siin doono tababaro kala duwan Mashruucan kala korinta ubadka iyo daryeelka hooyada uurka leh iyo weliba la socodka xaaladooda caafimaad dhalmada kadib ayaa socon doona muddo laba sano ah si ay uga faa'iidaystaan hooyooyin badan oo ku nool degmada Kursam ee gobolka faafan.